mas-uul ka tirsanaa maamulka gobolka banaadir ee dowlada federaalk ayaa isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkaas waxaa ka waramaya mahad cubeyd
abuukar salaad maxamuud oo ahaa gudoomiyihii hore ee arrimaha bulshada ee degmooyinka xamarweyne iyo hodan ee maamulka gobolka banaadir ayaa isku soo dhiibay mujaahidiinta isagoo sheegay inuu waa hore ka baxay maamulkii uu horay uga tirsanaa wuxuu sheegay inuu isaga tegay kadib markii uu ogaaday in waxa ay ku dhaqmayso dowladda federaalku ay khaldan yihiin wuxuuna intaa ku daray inuu sameeyey baaritaanno dhowr ah maadaama waagii hore ee uu ku biirayay uu sheegay inuusan aqoon badan u lahayn diinta islaamka hase ahaatee uu sheegay inuu goor dambe ogaaday khaladka diineed ee ay ku jiraan
anigaa shaksiyan ku qancay inaan aan ka tala baxo shaqadii aan haayay anoo ku qanacsan kadib markii aan aan aan aan baaritaano iyo baxsi aan sameeyey waxaan go-aansaday shaqadaas aan haayay in maaragtay ilaahay dartiis aan uga baxo oo aan faraha kala baxo oo aniga aan noqdo qof ka madax bannaan maamulkaas iyo shaqadaas iyo waxyaabahaas ku aadan la shaqaynta qolooyinkaas dowladda eridada wallaahi waxaan sameeyey baxsi ku saabsan arrinkaas waxyaabaha muhiimka aan ka tilmaami karo waa in dowladda ay ku dhaqmayso maaragtay dastuur ka madax bannaan dastuurka kitaabka qur-aanka iyo waxyaaba noocaase markii aan baxsiye sameeyey waxaan ogaaday khaladaadka jiro iyo qofkana way kala tahay marka banaanka joogo iyo markii uu gudaha ku jiro markii gudaha ku jiro wuxuu ogaan karaa qaladaad fara badan oo qofka banaanka markuu joogo ka qarsoon sidaas darteeda waxaan go-aansaday in aan aan aan aan aan camalkaas faraha kala baxo wuxuu sheegay inay si wanaagsan u soo dhoweeyeen mujaahidiinta isagoo dhanka kale baaq u diray xubnaha kale ee isaga la midka ahaa ee ku haray safka dowladda federaalka wallaahi waa mahadsan tahay markaan imid fahamkii aan ka hestay marka hore xoogo cabsida ku aadala iyo iyo maaragtay wixii banaanka laga sheegayo iyo wax ka gedisan walaalahii aan is aragnay si wanaagsan ay la macaamileen oo ixtiraam leh oo soo dhoweyn leh oo kalgacayl walaaltinimo leh waana ku mahadsan yihiin dhammaan intii maaragtay iga caawisay in maaragtay in aan aan aan si nabad ah inta aan ku imaado oo fakerkaas iyo wixii aan qaba aan caddeeyo iyo sidii laisoo dhoweeyay intii ka shaqaysay waa ku mahadsan yihiin waxaan leeyahay qof walba oo maaragtay meeshaas ku jiro inuu ilaahay ka cabsado oo maaragtay uu diiniyan iyo maaragtay wax dib ugu noqdo wax uu ku jiro uuna xaqiijiyo oo waddada saxda uu qaado ma ahan mas-uulkii ugu horreeyey ee ka soo baxay dowladda federaalka islamarkaana isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab